bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah taعalى baabu ma jaءa fii dani الsuuءi malada xun wixii ku yimid cadayntiisii ayuu u baab yahay qala xadaثna bn abi cmr whuwa اlcadaniyu mxamed bnu yaحya almakiyu qala xadaثna sufyaan huwa bnu cuyaynة can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama qaal إiyaakum wالdana waxaan idinkaga digayaa malada faina الdana maluhu akdabu اlxadiiثi sheeko midda ugu been badan qof waxa uu isugu sheekeeya waxa ugu been badan qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix qaala samictu cabda bna xumaydin yadkuruu isagoo sheegayaan maqlay can bacdi asxaabi sufyaan sufyaan xertiisa ama asxaabtiisa qaar ka mid ah isagoo ka sheegayo qaala wuxuu yidhi qaala sufyaan addannu dannaani maladu waa laba malo fadannun ismun malo waa dembi wadannun laysa biismin malana dembi ma aha yacnii fadannun ismun wadannun ay dannun aakharu malo kalena laysa biismin dembi ma aha fa ama adannu aladii huwa ismun malada dembiga ah faaladii midka waaye yadunnu malaynaya dannan danni wayatakalamu bihi kuna hadlayo waxbuu iska malaynayaa qofkaas sidaas inuu yahay wixii haddana waa ku hadlayaa ayb wa ama adannu aladii laysa biismin malaha aan dembiga ahaynna faaladii yadunnu waa midka malaynaya walaa yatakalamu bihi aan ku hadlaynin oo yacnii maladii uu maleeyey waxba kama dhalinayo midna marka maladii markay qalbigii gasho haddana ficil buu ku dara oo iyadiibuu ku camal falayaa maladaas midda xun marka taas haddii intuu wax maleeyo laakiin uunan ku camal falin dhib ma laha ayb qaala baabu maa marka maladunaad waxa keena waayo qur-aanka laftiisu maladu inay qaar ay dembi tahay qaarna aynan ahayn uu tilmaamayo wuxuu yidhi ina bacda danni ismun malada qaarkeed waa dembi ayuu yidhi ayb maladana marka horeba wax meel xunay ka bilaabataa shaydaankaa qofka ku keenayo kadibna waxaa laga yaabaa marka maladii inuu ku camal falo oo uu ka ratibo qatiica iyo hajri ama collaytan hadhowna dagaal ay isku beddesho qaala baabu maa jaءa fi اlmisaaxi kaftanka wixii ku yimid ayuu u baab yahay qaala xadaثna cabdالlahi bn اlwadaax alkuufiyu wahuwa abu mxamed alkuufiyu maqbul rawaa lahu tirmidiyu faqad qaala xadaثna cabdالlahi bn idriis wahuwa alwdiyu can shucbata can abi tayaax yزيd بn xumayd الضbcي weyaan abu تyاx ثiqة habt عan أنسi qaala in kana rasuul الlahi slى الlaه عlيه وalي وsلم layukhaaliطunaa inhu shaأniya kana rasuul الlahi nebigu wuxuu ahaa layukhaaliطunaa inuuna dheehayo oo nebigu waa nagu dhex jiri jiray xatىa in kana layaquulu xataa inhu shaأniya kaana wuxuu ahaa layaquulu inuu dhahayo لأkhin lii walaal aniga ii sugnaadayoo sagiirin yar ayuu wuxuu ku dhahayay yaa abaa cumayr maa facala nuqayr abuu cumayrow shimbirkii muxuu maxaa ku dhacay abuu cumayr marka wiil yaroo anas la dhashay buu ahaa shimbir yaroo qolley abuu ku ciyaari jiray markaasuu nebiga wiilkii wuxuu arkay murug ay ka muuqato markaasuu yidhi shimbirkaagii ka waran maxaa ku dhacay shimbirtaadii marka ilmahaas yaryarkaa xataa nebigu de waa la kaftami jiray waa yacnii taasay ku tusaysaa ayb qaala marka xadiidkanna de xadiid axkaam badan bacdi ahlilcilmi ay ka qaateen waaye ee aada u fara badan ibnulqaasna kitaab uu ka alifay fawaa-idda marka xadiidkan wax badan buu ka keenay bacd man yadcanu fi lxadiid ayaa waxay yidhaahdaan maxaa laga faa-iidaa warkaan hadda abaa cumayr maa facala nuqayr warkaas hadda in inta la wariyo laysku kallifo maxaa laga maxaa ka dambeeyay dheheen laakiin xikmad badan baa ka dambeeysa waaba kan hadda tarjamadan in nebigu kaftami jiray waxay kutusaysaa marka qofka ahlulfadliga ah ama imaamka inuunan dadka iska weynaysiinin oo dhex galo ilmaha yareer oo la kaftamo cilmi waayo intaa waxaa kaloo laga qaadanayaa axkaam fiqhi ah oo ay ka mid tahay shimbirka ugaarta madiina ma ma waxay la xugun tahay ugaarta maka iyada lafteeda xadiidku siba u tusayaa wiilkan shimbirka shimbirkaas buu lahaan jiray meel qafas ah buuna ugu jiri jiray marka in la xabiso ugaarta madiina madiina iyo maka ma ku kala duwan yihiin mas'aladaas iyadana waa mas'alo kale oo fiqhi ah waxaa kaloo laga qaadanaa qofka in wejigiisa qaraa-inta waxa isaga wejigiisa iyo laga daree dareemo in markaas yacni wax lagu dhisi karo la su-aali karo ama wax laga weydiin karo wiilkiioo murug haysu arkay wuxuu is yidhi marka shimbirkii waa ka dhintay waxbaa u murjiyey ilmo yaryarna waayo marka shimbirtaadii ka waran inuu taas ku murgaybau qiyaasay nebiga sal alla ly slam oo marka alcamalu bilqaraa-in waxaa la yidhaha baa laga qaadanaya iyo fawaa'id kaleo aad u aada u fara badan ayb qala xadaanaa hanaad qala xadaanaa wakiic can shucbata can abi tayaax can anasi naxwahu qala hada xadiidu xasanu صaxiix wabu tayaaxi ismhu yaziid bnu xumayd qala xadaana alcabaas bnu muxamadi اdduuriyu wahuwa albaqdaadiyu hiqat xaafidu rawaa lahu asxaabu sunan اlarbca adduuri nisbat ilaa duura weeyaan duura waa xaafad baqdaad ku taalmo oo ilaa hadda magacaas ay leedahay hadda lafteeda naam ayb marka ninkan ardayga ibnu maciin uu ahaa oo aada uga wariyaa jarxiga iyo tacdiilka dadka ibnu maciin ka wariya buu ku jiraa qaala xadaanaa caliy bnu lxasan wa huwa caliy bnu lxasan ibni shaqiiq abu cabdiraxmaan almarwasiyu hiqat xaafid qaala aqbaranaa cabdullahi bn lmubaarak can usaamata bni zaydi wahuwa alleytiy can saciidin almaqburiy can abi hurayrata qaala qaala qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuul allow inaka tudaacibunaa adiga waad nala kaftamaysaa qaala wuxuu yidhi inii laa aquulu ilaa xaqan anigu ma dhahaayo ilaa wax xaqa maahani waa idinla kaftamaa laakiin kaftanka been kuma sheego xaq un baan sheegayaa qaala hada xadiidun xasan marka nebigu inuu kaftami jiray macnaa qowlihi inaka tudaacibunaa yacnuuna waxay u jeedaan anaka tumaasixunaa waad nala kaftamaysaa qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaamata alkuufiyu can shariikin can caasimin alaxwal can anas bni malikin ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaala lahu yaa da ludunayn nabiga anasba wuxuu ku yidhi yaa da ludunayni war labada dhagoodka u saaxiibka aho yacnii dhagihiisaa waaweynaa ayb marka yaa da ludunayn dalyadayn dulbutayn waxaasoo dhan marka yacni waxaa weeyaan kaftan yaa da ludunayn qaala maxmuudun qaala abu usaama inamaa yacnii bihi wuxuu ujeedaa an yumaasixahu inuu la kaftamo qala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa khaalid bnu cabdillaahi alwaasitiyu ayb wa huwa khaalid bnu cabdillaahi alwaasiti aطaxaan can xumaydin huwa bnu abi xumayd albasri can anasi ana rajula nin istaxmala rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam nebiga ayuu wuxuu ka dalbay in la qaa inuu qaado gaadiid uu ka dalbado waa ka xambaarid dalbay iqaad buu yidhi iqaad macnaheedu yacni gaadiid aan raaca isii waay berigaana dee dabcan waxaa la korayay geel unbaa marka gaadiid ah ayb faqaala wuxuu yidhi nabiga inii xaamiluka waxaan kugu qaadayaa calaa waladi naaqatin hal cunugeed hal cunugeed ayaan gaadiidkaaga dhigayaa ayb faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah maa asnacu biwaladi naaqati hal cunugeed maxaan ku sameeyaa buu yidhi yani wuxuu u qaatay marka hal cunug yaroo ay dhashay maa la raran karaa mana fuuli kare muxuu igu tarayaa faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi wahal talidu libila ila nuuq geela waaweyn yaa dhalay yuu yidhi hal unbaa dhashay yacni midkan weyn oo la rarto ama la fuulaba hal unbaa dhashay isaga laftirkiisa hal cunugeed un waay hal cunugeed marka waa ku dhaboobayaa ayb faqaala rasuulu llahi sal ly slam wahal talidu libila oo geela ma dhashaa oo ma dhalaa ilaa nuuqu hala unbaa dhale hala unbaa dhale wax kale miyaa dhalow markaa ninkiiba uu kula kaftamay intaas iqaad oo gaadiid igu qaado rati ama yacni hal isii aan raaco hal cunugeedaan ku siinayaa ee geeloo dhan hal cunugeed wahay marka ayb isaga marka mid yaroo u qaatay qaala hada xadiidun saxiixun gariib baabu maa jaa fi lmiraa'i wixii ku yimid dooda yani ama muranka wixii ku yimid in laga fogaado qaala xadaanaa cuqbat bnu mukram basriyun weyaan cuqbat bnu mukram waa calaa wasni mufcal saas oo kale ayb alcamiy abu cabdilmalik albasriyu hiqat qala xadaana bnu abi fudayk qala ahbaranii salamatu bnu wardaan alleyhiyu wahuwa daciifun salamatu bnu wardaan waana soo maray can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man taraka alkadiba beenta qofkii ka tago wahuwa baailun buniya lahu fii rabadi اljanna qofkii beenta ka taga wahuwa baailun isagoo baail ah buniya lahu waxaa loo dhisaa fii rabadi اljannati jannada geesteeda guri looga dhisaa waman taraka almiraa'a dooda qofkii ka taga wahuwa muxiqun isagoo xaq leh buniya lahu fii wasatihaa dhexdeedaa looga dhisaa guri isagoo doodii yacni ninkii iskaga taga isagoo weliba xaq leh waman xasana khuluqahu dabeecaddiisa qofkii wanaajiyana buniya lahu fii aclaaha korkeedaa looga dhisaa ayb xadiidka marka shaahid buu leeyahay oo uu xasan ku noqonayaa qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasan laa nacrifhu ila min xadiidi salamata bni wardaan can anasin marka markuu leeyahay laa nacrifhu ila min xadiidi salamata bni wardaan tirmidi waxaan dhahnay xadiidka uu yihaahdo hada xadiidun xasan bis uu yihaahdo waa xasanun ligayrihi duruq badan oo kala duwan inuu ku yimaado meeshaanna hadda waaa wuxuu leeyahay intuu xasan keliya yidhi ayuu haddana wuxuu yihi laa nacrifuhu ila min xadiidi salamata bni wardaan can anas see marka oo aw duruqdii marka uu ku imaanayay duruqda waa ku imaad waa ku imaanaya laa nacrifuhuda waa marka laga eego anas xadiidku anas xaggiisa kama imaanin ilaa min ariiqi salamata bni wardaan canhu taas marka ma diideyso hayru anas in laga wariyey ma diideyso walidaalika xadiidka shaahidkiisuna xadiid abi umaama cinda abi daawuud ayaa shaahid u ah tirmidi laakiin isaga wuxuu ka hadlay riwaayada anas waayo wuxuu ka hadlay qaala xadaanaa fadaalat bnu lfadl alkuufiyu whuw abulfadl atamiimiyu saduuqu rubama akhda rawaa lahu tirmidiyu faqad qaala xadaanaa abu bakr bnu cayaash wahuwa shucba can ibni wahbi bni munabih ibnu wahbi bni munabih majhuulun dahabi iyo ibnu xajar labadaba saasay dheheen saddex wiil ayuu wahbi bnu munabih ou dhalay saddexdoodaba waa gayru mashhuuriin can abiihi can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama kafaa bika iman waxaa kugu filan adiga dembi alaa tazaala inaadan ka zuulaynin mukhaasiman mid doodaya inaad tahay mar walba yacnii qofka ismi iyo dembi waxaa kugu filan mar walba inaad dood u taagan tahay ayb marka doodu waa inays waa wax fiican maaha marka ayb hada alxadiidu xadiidu gariibu laa nacrifhu midla hada ila min hada alwajhi ayb dacfi baa ku sugan doodu laakiin ma fiicna sideeda dooduna waxaa lagu qeexaa ama mukhaasamadu waxay tahay qofku kalaamu gayrihi inuu intuu daldalool ka fiiriyo mar walbo ee uu daldaloolkaas marka uu kula murmo hazali saasuu leeyahay heyrka kalaamkiisa inaad ka fiiriso meel naqsi uga jiro meel qalad uga jiro meel siyaabo kale loo fafahmi karo oo aada markaas yacnii isaga kula muranto ka horgeysa qala xadaثna زiyaad بnu أyub qala xadaثna الmuxaaribiyu can layثi huwa layث bn abi sulaym can cabdilmalik can cikrimata can ibni cabaasi can الnabiy slى اllahu عalيyه ali wslama qaal laa tumaari akhaaka walaalkaa hala doodin walaa tumaasixhu hala kaftamin oo aada ha ula kaftamin kaftanku hadduu bato xoogaa dhibaatou keena walaa tacidhu ha u yaboohin mawcidan ballan fatukhlifahu markaa aada u goyso oo aada ballantii guub yeeshood uga baxdo qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifuhu ila min hada اlwajhi isagana marka layth bnu abi sulaym baa sanadkiisa ku jira dacfi baa ku sugan qaala baabu maa jaءa fi lmudaaraati mudaaraadka wixii ku yimid ayuu u baab yahay mudaaraad marka waxay tahay qofka adoo diintaada ka ilaashanayo xoogaa adduunyadaada adduunyadaadi inaad diintaada ku ilaashato mudaahanada iyo mudaaraadka farqi baa u dhaxeeyo ee mudaahanada yacni mudaaraadka waxay tahay badlu dunyaa liajli diin adduunyo la bixiyo diin in la haysto darteed si diintaadii kugu nabad gasho ayaad adduunyadaadii baad bixbixinaysaa ama qof baad qof aada u xun ayaad weji ku qaabilaysaa iska furfuran liajli inaad diintaadu fidnada uga nabad gasho darteed sidaasoo kale u noqona mudaahanadu laakiin waxay tahay tarku diini liajli dunyaa adduunyadii diintii inaad ka tagto adduunyo darteed qofku waa tanaasulayaa wuxuu ka tanaasulayaa mabdigiisii diiniga ahaa muxuu rabaa markaas inuu iska noolaado bis hadda sida loo ba loo badan yahay noocaas iyo iska noqota wallaahi haddiiba nolol naloo ogol yahay waa fiican tahay waa iska noolaanaynaa haddiiba nolosha laysku ogolaadaaba heer la joogaaba maxaa la sameynaa marka diinkii hadba in wax laga taga laga taga laga taga laga taga laga tago oo xataa tawxiidkii iyo aslu diinkii in laga tago ma fiicna taas naa middaas marka mudaaraad ma lagu tilmaami karo dad waxaas mudaaraad ku tilmaamayaad arkaysaa laakiin farqiga mudaaraadka iyo mudaahanadu waxay tahay mudaaraadku diintaada ilaashane waxaadna ku ilaalinaysaa adduunyadaadaa ku ilaalinay adduunyadii baad hadday maal tahay waxbaad dhiibaysaa maalkaagii haddaad dhiibto wejigaagii dhiibto laakiin diinkaaga kuu xifdismaan dhib ma leh taasna laakiin diinkaagii inaad dhiibto liajli inaad maal hesho ama weji hesho ama madaxtinimo aada hesho mudaaraad ma lagu tilmaami kara taas waa mudaahana waana midda ilaahay yidhi wadduu low tudhinu fayudhinuun ibnu xajar meelo badanoo uu mudaaraadka iyo mudaahanada farqigooda oo uga sheekeeyaa kitaabul adab ya waa ku jirtaa ayb mudaaraadkaasna dabcan aada waxaa uga hadlo abulxasan almaawardiyu kitaabkiisa adabu diini waddunyaa iyo iyo kitaab xataa saas oo kale mudaaraadka uu uga hadlay iyuu leeyahay ayb qala xadaثna bnu abi cmar qala xadaثna sufyaan can mxamed bn اlmunkadir can curwata bn الzubayr can caaishaةa qalat ista'dana rajulu calaa rasuuli اllahi slى اllahu alayh wali waslama nin baa nebiga ka idin dalbaday wa ana cindahu anoo la joogo oo gurigiibau soo gargaraacay ma soo galaa faqaala nebigu wuxuu yidhi bi'sa bnu lcashiirati qolada ninka ka dhashay baa baas leh almaqsuusu bidami huwa ninkan waa ow akhulcashiirati isku macnow uma adina lahu nebigu waa u idmay faalaana lahu lqowla markuu usoo gale warka waa u jilciyey faalaana lahu oo u jilciyey alqowla warka qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu qultu falamaa qaraja markuu baxay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah qulta lahu maa qulta waxaad tidhi waxa aad tidhi yani warkii weyn maa yani qulta lahu waxaa ku tihi maa qulta wixii aa ku tihi ibhaamka ku jiro waa warkaas weynaantiisa uma alanta lahu lqowla dabadeedna warka waa u jilcisay qaala yaa caaishatu caaishay ina min shari nnaasi dadka kan ugu sharta badan man qof waaye tarakahu nnaasu dadka ay ka tegayaan ow wadacahu nnaasu ama dadka ay ka tageen itiqaa'a fuxshihi foolxumadiisa iyo fuxshigiisa ka dhowrsi laga dhowrsanayo darteed yacnii dad waxaa uga xun ninka la yidhaha warkan naga dhaafa haddii layskula hadlo waa kasii daraya naga daaya marka dad waxaa uga xun ninka dhibka ka imaanaya iyo fuxshigiisa ka dhowrsi laga dhowrsanayo darteed yacnii markaa looga tago kaasaa dad ugu xun marka wuxuu leeyahay ninkani de haddii aan ka hadlo ama warkii u ad adkeeyo ama aanan u weji furin ee waa kasii daraya muraacaatan marka lidiinihi ninkaa diintiisa uu ilaalinayo laftiisa ile waxaa laga yaabaa ninkan inuu iska dhaqaaqo oo uu gaalnimadiiba ku laabto riwaayaadkuna waxay u badan tahay cuyaynat bnu xisnin alfazaari inuu ahaa ninkan bacdi riwaayaad saasay tilmaamayaan ee isaga marka qabiilana madaxu u ahaa nin iska reer baadiye oo qallafsanna waa ahaa haddii la yidhaahdo ninkaasi marka aan hadalka iyo loo jilcinin diintiiba uu ka tegaa marka muraacaatan marka lidiinihi ayuu nebiga warka ugu jilciyey ee warkii horena muxuu ahaa marka warka hore xan miyuu noqonaa marka maya waa taxdiir liajli taxdiirow nebiga dadkii la joogayna waa uga digay oo wuxuu yidhi war ninkaan nin xun waaye iska ilaaliya ogaada taxdiirkuna marka waa la ogolaya waa soo marnay laba dhinacba marka faa-iida uga sugan meeshaas waxaa dareemaya marka qofka mafaasidda inuu fiiriyo laba mafsado midda yar in la qaato irtikaabu adna almafsadatayn ama dar-u adna almafsadatayni biaclaaha dar-u acla almafsadatayni biadnaaha labada mafsado midda weyn in la riixo ta yar lagu riixo waa qawaacid sharci oo macruufa mudaaraadka marka waa kan hadda nebigu uu sameeyo isaga hadda wax diina kama tanaasulin nebiga maca dalika tanaa mudaaraad la dhahaa ee furfurnaantiisu wuxuu u bixiyey liajli muraacaatan lidiinihi qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi اliqtisaadi fi اlxubi wاlbugdi wixii ku yimid in la dhexdhexaysto nacaybka iyo jacaylka nacaybka iyo jacaylka in la dhexdhexaysto qala xadaanaa abu qurayb qala xadaanaa suwayd bnu camrin اlkalbiyu wahuwa abulwaliid alkuufiyu alcaabid hiqat can xamaad bni salamata can ayuba can moxamed bni siriin can abi hurayrata uraahu waxaan u malaynayaa buu yihi rafacahu inuu rafciyey yani abu hurayra xadiidka inuu rafciyey oo nabiga gaarsiiyaan u malaynaa buu yihi meeshaa markaa rafcigiisii baa shaki ku jira xadiidka marfuucnimada qaala wuxuu yidhi axbib xabiibaka hownan maa axbib jeclow xabiibaka midka aada jeceshahay hownan maa si si si yacnii tartiib ah hownan maa tartiib u jeclow si fudud oo jilicsan casaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado bagiidaka midka aada neceb tahay yowma maa maalin maalin inaad nacdaa laga yaabaa wa abqid u caro bagiidaka kaad necab tahayna howna maa si fudud oo dhexdhexaad ah casaa waxaa dhici karto an yakuuna inuu ahaado xabiibaka kaad jeceshahay yowma maa maalin un calina waa laga wariyey xadiidkan mawquuf ahaan waa looga wariyey waxay kutusaysaa marka jacaylka iyo nacaybka in la dhexdhexaysto oo aan xuduudii sharciga aan la dhaafdhaafsiinin hadaad marka qofka si aan caadi ahayn oo xubbigaagu haddii uu noqdo jacaylkaagu haddii uu noqdo takalluf iyo tamalluq tamalluqa waa isku dhadhajin un jacaylkaagii hadduu isku dhadhajis noqdo waxaa laga yaabaa de maalin inaad haddana nacdo dadkiina waa kugu arkeen isku dhadhajintaadiina waa la arkay hadhow waa dhibaato marka ayb haddii nacaybkaaguna uu xad dhaafo isagana qofkii haddana aada berri si usoo jeclaato waa dhibaato nooc un calaamadahaas oo dhan waa un qof wareersan yaa badanaa sidaas isaga sifooga ayb qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifuhu bihada اlisnaadi kuma naqaano ila min hada اlwajhi waqad ruwiya hada اlxadiiduna waa la wariyey can ayuba biisnaadin ayaa looga wariyey gayri hada kan ka duwan rawaahu lxasanu bnu abi jacfar xasn bnu abi jacfar aljufriyu albasriyu daciif اlxadiid maca cibaadatihi wa fadlih ayb wahuwa xadiidu daciif ayضa midkan dambena waa xadiid daciifa sidoo kale ayb marka aydanta waxay ku tusee ka hore laftiisu inuu u arko tirmidi inuu dacfi iyo ka fiirinayo oo u arkaayo marfuucnimadiisa maadaama shaki ku jiro laakiin cillada kaas un mawquuf ou noqonayaa marka ugu yaraado wa huwa xadiidun daciifun ayضa biisnaadin lahu can caliyin isnaad marka xasanka oo usugnaaday can caliyin na looga warinayo xadiidka can الnabiy sal اه l slam wالصaxiixu hada can caliyin mawquufun صaxiixuna cali marka laga warinayo waa inuu mawquuf yahay ayb oo daara qudni laftiisa wuxuu yihi wصaxiixu anahu can caliyin mawquufu saas qaala baabu ma jaءa fi اlkibri kibirka wuxuu ku yimid qaala xadaanaa abu hishaam alrifaaciyu wa huwa moxamed bnu yaziid bni rifaacata qaadi اlmadaa'in madaa-in meeshaas ciraaq ku taalla ayuu qaadi ka ahaa laysa bilqawiyi ayb laysa bilqawiyi xaafidku ramsigiisa wuxuu ka dhigay taqriibka miim daal qaaf ta'dii marka tirmidi waa ka tegey halkan hadda waa ujeedaa marka tirmidi inuu ka warinayo haddii marka wax nusaqa kala du dabcooyinka kala duwanaanshadooda ku saabsan ay tahayna dee dabcadii markaa oo cawaama ta'da ma ku jirto marka hadday tahay marka qalad oo dabacaadka dhan ku dhacayna wax dabacaadka dhan ku dhacay hadday tahayna waa wahmi iyo ma suuro gelin inaan tahdiibulkamaalka fiiriyo ayb laakiin fiiriya tahdiibulkamaalka isaguna bal wuxuu yidhaahda tahdiibulkamaalka isaga de ramzina waa siiyaa marka ugu danbeysa tarjamadana waaba caadi buu u sheegaa marka hore tarjamada waa dhigayaa miim daal qaafta ayuu dhigayaa aakhirkana wuxuu leeyahay rawaa lahu muslim wa abu dawuud watirmidiy wabnu maaja marka waxaa laga yaabaa ramziga haddii tirtir tirtirnaasho iyo ay gasho isaga marka miziga meesha gadaalaa laga u ka saxma laakiin taqriibku wixiisa dhan waa ramzi isaga bis meelaha markaa dhow ramzigan iyo haddii ishkaal ka yimaado meelaha la aadayo waa un tahdiibulkamaalka xataa tahdiibu tahdiibku waa ramzi bis tahdiibulkamaalka un marka la aadayo ee xaraf inuu tirtirmana suuragal waay xaraf waa tirmi karaa hal xaraf qaala xadaanaa abu bakr bnu cayaash can اlacmash can ibraahima can calqamata can cabdillaahi qaal qaala rasuulu llahi sal l slam laa yadkhulu ljannata jannada ma gelaya man kaana fii qalbihi qofku ku jiro mihqaalu xabatin xabad wax la egoo min khardalin geedka khardalka ah oo min kibrin kibir ah oo ku jiro walaa yadkhulu naara naarta ma gelaya man qofkii kaana uu ahaaday fii qalbihi qalbigiisa mihqaalu xabatin xabad wax la egoo min iimaanin iimaan warkan dambe marka ishkaal baa ku jiraya qof iimaan qalbigiisa xabad iimaana ay ku jirta naar ma gelayo de waxaa weeyaan waa waa ishkaal weeyaano maxaa yeelay dad mu'miniina oo naarta gelaya axaadiistu tilmaameen xadiid abi saciidin alkhudri dad inay naarta gelayaan oo ay markaa laga soo bixinayo ilaa ay noqdaan xataa saaruu faxam faxman dhuxulo kanna wuxuu leeyahy ninkii iimaan yar ku jira naar ma gelayo in markaa dee la tawjiihiyo la yidhaahdo magalayada dukuulka waxaa laga wadaa khuluud khuluud baa laga wadaa in la dhaho si kale maaha haddii kale haddii khuluud aan la dhihin macnuhooda waxay noqonaya madhabkii murji-ada wey qof mu'mina naar maba gelaya ayb qolooyinka kale iyaga kasoo horjeeda xataa waa qabaan iyaga laftooda leanna khawaarijtuna waxay qabaan qofku hadduu naar gala kama soo baxayo soo maa macnaheeda marka muumin maaha muctasiladuna sidoo kale ay qabaan adduunka unbay ku kala duwan yihiin maxaa lagu tilmaamaa qolana almanzila bayna almansilatayn dhahaysaa qolana ay leeyihin may waa gaal murtakibu lkabiiraha marka dawaa'iftaas oo dhan baabkaas marka ayagu waa iskaga dhinac qaala wfi lbaabi can abi hurayrata wbni cabaas wasalamata bni اlakwac waabi saciidi qaala hada xadiidu xasanu صaxiix ayb sidaasaa taal marka ayb madbuucaadka iyaga waxay ku darayaan xadiidka kan ka dambeeyo kadib jaa wuxuu ku daraa waqaala bacdu ahli اlcilmi fi tafsiri hada اlxadiid laa yadkulu الnaara man kana fi qalbihi mihqaalu darati min iiman inama macnaahu la yukhalladu fi الnar whakada ruwiya can abi saciidin اlkhudriy can الnabiy sal l slm qaal ykhruju min الnari man kana fi qalbihi mihqaalu darat min iiman waqad fasara gayru waaxidi min altaabiciina hadihi اlآayة rabana inaka man tudkili الnaara faqad akhzaytah faqaala man tuqallidu fi الnaari faqad akhzaytah maidin dhigaa idinka warkaas madbuucaadku ku yaallaa laakiin makhduudaadkii male warkaas male waa tawjiih fiican qala xadaanaa mxamed bn اlmuhanى wcabdullahi bn cabdالraxmaan shayga laakiin haddii maqduudka uunan kusoo aroorin tirmidi ma loo nisbay karaa waa adag tahay mararka qaarna de waxaa dhacdo inta xadiidkan axaadiidta qaar inta la qoro ishkaal ay leedahay darteed in culimo ama yacni ka dambayso tawjiihii inay ku hoos qoraan dabcooyinka qaarna ay saas un u daabacaan hadhow waxaa loo malaynaa tawjiihanna inuu leeyahay isaga marka tawjiihu waa saliim laakiin male makhduudaadka tirmidiga faraha badan maku yaallaan ayb qaala xadaanaa moxamed bn اlmuhanى wcabdullahi bn cabdالraxman wahuwa addarimiyu alimaam اdarimiyu اlxaafid qala xadaanaa yaxya bnu xamaad qala xadaanaa shucbat can abana bni taglib can fudayl bni camrin wa huwa alfuqaymiyu hiqatu can ibraahima can calqamata can cabdillahi can الnabiy sal l slama qaal laa yadkulu اljanata man kana fi qalbihi mihqaalu darati min kibrin walaa yadkulu الnaara yacni man kana fi qalbihi mihqaalu darati min iimaan qala faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi inahu yucjibunii waxaa i cajab gelinayo an yakuuna hawbii xasanan wa naclii xasanatan maradeydu inay fiica qurux badan tahay kabteydu qurxan tahay qaala in allaha ina allaha alla yuxibu ljamaala quruxduu jecel yahay walakina walakin ilkibru kibirku man batira alxaqa xaqa qofkii ka kibro ka santaago waqamasa annaasa dadkana xaqiraw ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib qala xadaanaa abu kurayb qala xadaanaa abu mucaawiyata can cumara bni rashid wa huwa alyamaamiyu ضaciifu can iyaas bni salamta bni اlakwa can abihi qaala qaala rasuulu lahi sal l slama laa yazaalu rajulu qofku ka zuuli maayo yadhabu binafsihi nafsadiisa inuu la aadayo xaggee la aadayaa marka wuxuu la aadayaa ila alkibri qofka ka zuuli maayo nafsadiisa inuu la aadayo ila arifcati ba-da marka binafsihi ku jirto laba macnoba waa lagu macneeyaa ba litacadiyati amase lilmusaaxabati ficilkan dahaba waa ficil qaasir oo laazima ba-da mutacadi buu ku noqdaa ayb markaa markaas wuxuu noqonayaa macnuhu wuxuu noqonayaa laa yazaalu rajulu qofku ka zuuli maayo yadhabu binafsihi nafsadiisa inuu aw-aadinayo oo u kaxaynayo nafsadii buu kaxaynayaa marka dahaba ba-daasay marka waxay ku noqonee ficil mutacadi oo kalea markaa nafsadii buu wadayaa isagaa kaxaynaya haddii ba'da laga dhiga musaaxaba bimacnaa maca dahaba sideeday joogaysaa marka laa yazaalu rajulu qofku ka zuuli maayo yadhabu binafsihi yadhabu maca nafsihi nafsadiisa ayuu la tegayaa isagay nafsadiisii kibir xaggiisay marka aadayaan ayb xataa yuktaba ilaa la qoro fi ljabaariina lagu qoro jabbaariinta dhexdooda ilaa looga qoro fa yusiibuhu maa asaabahu marka waxaa asiibaya oo ku dhacaya waxay ku dhacay iyaga qaala hada xadiidu xasanu gariib qala xadaanaa caliy bnu ciisa bni yaziid albaqdaadiyu wa huwa alkaraajikiyu maqbulu rawaa lahu tirmidiyu nisbatan ilaa karaajik ayb shiinna waa la akriyaayo sharaashik ayb ayb qala xadaanaa caliy bnu ciisa bni yaziida albaqdaadiyu wahuwa maqbulu rawaa lahu tirmidiyu faqad qala xadaanaa shabaabatu bnu sawaar qala xadaana bnu abi di'bin can ilqasim bni cabaas wahuwa alhaashimiyu abulcabaas almadaniyu hiqat can naafic bni jubayr bni muطcim can abiihi qaala yaquuluuna lii waxay igu odhanayaan fiya dhexdayda inay uu ku jiro attiihu kibir tiih bimacnaa hadda kibir baa laga wadaa waxay ileeyihiin kibir baa kugu jiro waqad rakibtu lximaara dameer ayaan koray walabistu shamlata go-na waa lawaa waa qaatay waqad xalabtu shaata rina waa lisay oo waa maalay waqad qaala rasuulu llahi sal l slam nabiguna wuxuu yihi man facala hada kan qofkii sameeyo falaysa fiihi min alkibri shay-un qofkaa dhexdiisa kibirka xaggiisa waxba kuma sugna marka kibir bay igu sheegayaan buu leeyahay nin kibir kibir ku jiraana maahi maxaa yeelay sidaanaanba u dhaqmaa aniga oo tawaaduc ay ku tusaysaa qaala hada xadiidu xasanu gariib qaala baabu maa jaءa fi xusni اlkhuluqi dabeecad wanaagga wuxuu ku yimid buu u baab yahay qaala xadaana bnu abi cumar qala xadaanaa sufyaanu qala xadaanaa camru bnu dinaar can ibni abi mulaykata can yacla bni mamlak wahuwa lmakiyu maqbul can umi darda can abi darda ana nabiya sal l slama qaal maa shay-un shay ma jiro ahqalu fi lmiisaani shaygaas oo ahqalu ka culays badan fi lmiisaani miisaanka dhexdiisa ku culays badan fii miisaani lmu'mini mu'minka miisaankiisa ku culays badan yowma alqiyaamati min khuluqin xasanin dabci wanaagsan fain allaha alle layubgidu lfaaxisha albadii'a alla waa u caroonayaa midka faaxishka ee foosha xun waxa xun sameeyo albadii'a ee afka dheer qala wafi lbaabi can caaishata waabi hurayrata waanasin wausaamaa bni shariik qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa abu kurayb qala xadaanaa qabiisaة bnu leyth can muطarifin can caطaa can umi darda can abi darda qaala samictu nabiya sal l slam yaquul maa min shayin shay ma jiro yuudacu fi lmiisaani miisaanka la saaro ahqalu min xusni اlkhuluqi ka wanaag badan dabeecad wanaagga ka culays badan waina saaxiba xusni اlkhuluqi dabeecad wanaagga qofkiisa layabluqu bihi wuxuu ku gaaraa dabci wanaaggaasi darajata saaxibi الsawmi waالsalaa qofka soonka iyo salaada u saaxiibka a darajadiisa qala hada xadiidu gariibu min hada lwajhi qala xadaanaa abu kurayb wahuwa moxamed bnu اlcalaa qala xadaanaa cabdullahi bnu idriis qala xadaanii abi abihi waa idriis bnu yaziid can jadii awowguna marka waa yaziid bnu cabdiraxmaan alwdiyu maqbulu awowgu waa maqbuul aabihi laakiin waa hiqo isagana waa hiqa can abi hurayrata qaala su-ila rasuulu llahi sal l slam waxaa la su-aalay can akari maa yudkhilu nnaasa aljanna dadka waxa geliyo ka ugu badan jannada qaala taqwa llaahi alla ka cabsi wa xusnu lkhuluqi iyo dabci wanaagsan wa su-ila can akari maa yudkhilu nnaasa annaara waxaa la su-aalay waxaa dadka geliyo kan ugu badan naarta faqaala wuxuu yihi alfamu walfarju afka iyo farjiga afka dabcan carabkaa loo jeedaa ayb qaala hada xadiidu صaxiixu gariib wcabdullaahi bnu idriis huwa bnu yaziid bni cabdiraxmaan alawdiy qaala xadaanaa axmed bnu cabdata wahuwa alaamuliyu qaala xadaanaa abu wahbin wahuwa almarwaziyu moxamed bnu musaaxim ayaa la yidhaha saduuq rawaa lahu tirmidiyu faqad can cabdillaahi bni lmubaarak anahu wasafa xusna alkhuluqi cabdullahi bni mubaarak wuxuu fasiray ama uu tilmaamay dabeecad wanaagga faqaala wuxuu yidhi huwa basdu lwajhi waa weji furfurnaan wa badlu lmacruufi macruufka oo la dhiibo wa kafu ladaa dhibka oo la celiyo dhibkaaga inaad dadka ka haysato macruufkaagana la helo ood dhiibto wejigaagana weji furfuran inuu yahay weji cabuus inaadan ahayn ayb taasuu ku sheegay marka xusnu lkhuluqa baabu maa jaa fi lixsaani waalcafwi ixsaanka iyo cafiska wixii ku yimid qaala xadaanaa bundaar waaxmed bnu maniic wamaxmuud bnu haylaan qaluu ahbaranaa abu axmed wahuwa الzubayriyu can sufyaana can abi isxaaq can abi laxwas can abiihi qaala qultu yaa rasuula allah alrajulu qofka amuru bihi waan soo mara falaa yaqriinii ma isoorayo qof baan soo maraya martisoor ima siinayo walaa yudayifunii mana i martisoorayo fayamuru bii isaga waa isoo marayaa afa ajziihi ma u abaalgudaa oo yacni sidii uu yeelay oo kale ma yeelaa qaala wuxuu yihi nabiga laa maya aqrihi martisoor marka laa maya waa hakan aqrihi martisoor ayb waxyaabahan marka calaamaatu tarqiimka macnaha xoogaa waa ka qeyb qaataan yani haddii marka waxa calaamaad tarqiim dhan aan loo yeelin qofka xoogaa waqtigii ku qaadanaya inuu jumalkan iyo kelimaadkan say isu raacraacsan yihiin ou fiiriyo ee mararka qaarna waxaa laga yaaba macno qaldanba inuu fahmoba carabtu laakiin say ahayd caadadooda calaamaatu tarqiimka ayagu ma aqoonin carabta calaamaatu tarqiimka wax waqtiyadan dambe yimid waayo carabta iyagu ma aqoonin waxa marka waa qorayaan ayb laakiin warka markay hadlaayaan iyo kale calaamaadkan tarqiimka waa ku jaan go-an yahay walidalika mararka qaar balaaqada iyo marka la akrisa la dhiganayo iyo waxyaabaha mawaadinu lwasli iyo mawaadinu lfasli iyo marka laga hadlaayo iyo meelaha qaar wasligu ou dhib keenayaaba jira macnuhu ou haleynayo waxaas ma rabtaa waxaas ma ku siiyaa ayaa lagu yidhi maalan markaasaa waxaa tidhi laa jazaaka allahu khayran laa jazaaka allahu khayran maxay noqonaya marka ilaahay khayrkuuma abaalmariyay noqone mana laga raba saas markaas oo kale marka laa wajazaak yacni in la la isticmaalo marka xaraf cadaf iyo wax meeshii la keeno oo la yidhaha laa wajazaaka allahu khayran wa-daas marka waxay taraysaa marka labadan inay si u kala yargo-an yihiin qaala wuxuu yihi laa maya aqrihi martisoor marka qaala wara-aanii waa wuxuu i arkay raha thiyaabi dharkayga isaga oo uu basaasan yahay faqaala wuxuu yidhi hal laka min maalin maal ma leedahay qultu waxaan idhi min kulli lmaali maal dhammaantiis qad acdaani illaahu ilaahay waa isiiyey min alibili waalghanami geel ari qaala wuxuu yidhi nabiga falyura calayka ha lagaa arka marka haddii ilaahay maalku siiyey maalka ha lagaa arka oo hay-addan iyo basaasnaantan qaabkan dhaaf haddii ilaahay xoolo ku siiya lagaa arka qofka marka boqol geela inuu leeyahay uu daba joogo isaguna maro jeex jeexan oo ku kor wato oo dhammaatay oo rifantay oo kaba-la-aan ou socdo soomaalida marka xoolaha maba waxaad moodaa weliba baadiyaha kuwa joogo ma ka faa maba ka faa'iideystaanba waa ku dhintaan un xoolaha bis geeli marka mana fuulaayo isagii marka waa lugeyna waa waa daba socdaa waa la lugeynayaa dac kaba ma wato dharkii waa ku baaba'san yahay magaalada markuu yimaadana kan magaalada joogo isaga uu ka lacag badan yahay uu ka maal badan yaha laga yaabaa inuu yidhaha war dhowr kooshaati isii magaalada looga raraa marka dharka iyo xoogaa laga siinaa isagiina boqolow haystaa neef oo geela ama lo tiro badan uu haystaa ma la rabo waxaas qala wfi lbaabi can caaishaةa wajaabirin وabi hurayrata qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waabulaxwas ismuhu waabu laxwas ismuhu cawf bnu malik bni nadlat aljushamiy wamacnaa qowlihi aqrihi yaqulu adifhu martisoor wاlqira huwa diyaafatu qala xadaثna abu hishaam الrifaaciyu qala xadaثna mxamed bnu fudayl can اlwalid bn cabdillahi bni jumeyc wahuwa zuhriyu saduqun yahm can abi طufayl can xudayfata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam laa takunuu ha ahaanina immacatan laa takunuu ha ahaaninina immacatan mid haya raaca immaca waa haya raaca qofka qofkii qayliyaba iska raaco oo aan kafiirsi iyo wax lahayn ta'da marka waxaa loo geliyey lilmubaalaga immacatan macnaha marka waxaa laga wadaa mid haya raaciddiisu badan tahay ha noqonin taasoo kale ka dhiganta ayb inta badan naagaha loo isticmaalaa nimankana waa fulanun ima imacun iyo waa la yidhaahdaa ayb taquuluuna imacadii baa la fasiraa marka waxaad dhahaysaan in axsana annaasu axsannaa dadka hadday wanaag sameeyaan annagu wanaagaan samaynaynaa wain dalamuu hadday dulmi sameeyaana dalamnaa waxaan dulminaynaa dad kaleen raacaynaa bis annaga walaakin waطinuu anfusakum nafihiina kusuga ay cala lixsaani kusuga nafsadiina ixsaanka ku suga korkiisa in axsana annaasu haddaad ixsaan samaynaysaan an tuxsinuu inaad ixsaan fashaan dadku hadday ixsaan sameeyaan cafwan in axsana annaasu dadku hadday wanaag falaan an tuxsinuu inaad idinku wanaag fashaan wain asaa-uu hadday xumi falaanna falaa tadlimuu hadulminina qaala hada xadiidun xasanu gariibu laa nacrifuhu ila min hada lwajhi ayb abu hishaamkan ayaa a'imada qaar ay daciifiyeen maqbuulna waa kusoo sheegnay tarjamadiisa ayb baabu maa jaءa fi ziyaarat اlikhwaani wuxuu ku yimid walaalaha booqashadooda qala xadaثna mxamed bnu bashaar wاlxuseyn bnu abi kabshata albasriyu wa huwa lasdiyu طaxaan saduuq qala xadaثna yusuf bnu yacquub aلsaduusiyu wahuwa abu yacquub saduuqun ayb abu yacquub aلsilaciyu ayaa la yidhaha saduuqun qaluu qala xadaثna abu sinan alqasmaliyu wahuwa ciisa bnu sinan layin اlxadiiث rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladb اlmfrad wabu dawuud fi kitaabi اlqadr wالtirmidiy wbnu maaja can cثman bn abi sawdata wahuwa almaqdisiyu hiqat can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sal l slama man caada mariidan qof jiran qofkii booqdo ow zaara akhan lahu ama booqdo walaal isaga u sugnaado filaahi ilaahi dartii ugu walaal ah naadaahu munaadin mid dhawaaqa u dhawaaqayo an dibta ay dibta waad wanaagsanaatay wataaba waa fiicnaaday mamshaaka socodkaaga watabawa'ta waxaad diyaar garaysatay min aljannati jannada xaggeeda manzilan meel la dego qaala hada xadiidun gariib waabu sinaan ismuhu ciisa bnu sinaan waqad rawaa xamaad bnu salamata can haabitin can abi raaficin can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama shay-a min hada wax marka kan oo kale ah ayuu wariyey ayb qaala baabu ma jaءa fi اlxayaaءi xishoodka wuxuu ku yimid qaala xadaثna abu kurayb qaala xadaثna cabdaة bnu sulaymaan وcبd الرحيم ومحamed بن بشhri عن محamed بن cمr qala xadaثna أbu سلمة عن أbي هurayرaةa qala qala rasuul الlahi صلى اه عل sلم الحyاء min الإيman shoodku iimaanku ka mid yahay واlإimaanu fi الجanة iimaankuna jannada dhexdeedu dadka geliyaa oo sabab ugu noqdaa jannada dhexdeedu ahaaday wاlbadaa-u wاlbadaa-u afdheeriduna min الjafaaءi bay ka mid tahay wاljafaa- walbadaa-u afdheeriduna min aljafaa'i qallafsanaantay ka mid tahay wاljafaau qallafsanaantuna fi naari bay ahaatay qaala wafi lbaabi can ibni cumara waabi bakrata waabi umaamata wacimraana bni xuseyn qala hada xadiiثu xasanu صaxiix hada akiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed